weliba magaalooyinka dalka la kakoowaday munaasabadda labaatii lita juunga ee ka saabsan maalintii gobolada waqooyi ee soomaaliya iyo ku rubeynka gumaystiga ingiriiska sanadkan lidii afar sano kuriyeed weliba munaasabadan la kakoowaday muqdisho iyo magaalooyinka kale ee soomaaliya ku tirsan aanusan osugiin halaylan kaxoosi labaatii lita juun oo ee markii gumaystiga ingiriiska iyo ku rubeynka gobolada waqooyi ee hadda la magabahay somalilan munaasabada kuliyadii muqdisho weliba ku qeyb galay mas-uuliyiinta inkastaraytay dowladda federaalk soomaaliya sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo mas-uuliyiin kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud yanxusi inay dowladii ku gohonta waajibniga ka etaa ilaalyawka qarnimada ee jiritaanka soomaaliya dadka reer waqooyi waqooyiga soomaaliya ku nool gobolada waqooyi ee soomaaliya somalilan waxaan leeyahay hor dad soomaaliyeed oo walaalihiinna oo soomaalinimo idinkala dhexayso soomaali isla tihiin oo idin nacabi ma jiro dad soomaaliyeed oo inta meel ku tashaday ku shouray dadka waqooyiga degan ama qeybo ka mid a aan layno aan la dirirno aan xumayno aan yerina ma jiro dowladaan la haynay dowladaasi dadkao dhanay dishay dilku dadka waa u kala badnaa karaa burburkii halaagga ee dadka gaarsiisa waa u kala badnaa karaa inuu idiin badnayna waa qirsannaha ma diidanin laakiin inaad ka daawowdaanaan rabnaa inaan anaguna wixii aan idinku daawey karno inaan idinku daaweynaan rabnaa oo aan ahayn aan kala tagno madaxweyne xasan sheekh maxamuudina sidoo kale saadagun ku daway xadgudubka dowladda etoobiya ee ka dhanka ee madaxtinimada soomaaliya dowladda etoobiya dekadaan rabnaa dhahda iska ilow sheekada a saldhigaan rabnaa iyo maxaanku idhahdaay ciidan saldhig badaan rabnaa iyo sheekadaa iska ilow shalana ma dhicin maantana ma dhacayso berrina ma dhici doonto xataa annaga dhan haddaan tagno kuwa dambo naga imaan doono xataa kama suurawdo ma dhacayso waxaan rabnaa marka in la yiraahdo dadka soomaaliyeed ee waqooyiga soomaliya degan waxaan u sheegaynaa mushkiladeenna badaa la saxiixayaa iyo ganacsigaa la gelayaa ma aha mushkiladeenna waxa waaye dhulka waana laga qaadanayaa waana laga tegayaa mana ogolin waxaan diidannahay waa in dhul naga tagaayo mitir ha aadadood shalana baddaa tegaysa markiina la yidhi waa diidnay maantana dhulkaa qayb tegaya haddii la yidhaha waa diidaynaa ma ogolaanayno waxaan diidannahay waa taas reer waqooyi ama muuse biixi wax ha saxiixo maya anaa saxiixayo xasan sheekh oo muqdisho jooga ma ahan yaan laydinku khaldin dhinihii kale magaalooyinka sida weyn lankaxosta labaatii lita juun oo ee markay gumaystiya ingiriiska ku horobeen gobolada waqooyi weliba kumida magaalada baydhabo ee caasimada kumadeerka ee koonfur galbeed mas-uuliyiin madaha shalduun iyo qeybaha shalduun ee bulshadana ku qeyb gali yoona hana kumida bulshadiiyo ku hadaleen maalintan walyaabaha yoon ka dhiganta faraxsanahay inaan macalaha ka qayb qaato xafladda munaasabadda juun oo caaw ku aadaneed alxamdulilah farxadeyda mala qiyaasi karo oo mala dareemi karo farxad yeeto meel walba kadhawaal dhagow lix labaatanka juun anina farxad qaasi ay yeeto maadaama meel weelaayo meel walba teegana midnimada soomaali
munaasabadda sharafta leh qaybta lixdimaad ee ka dhacday maxaynay lixdii labaatanka juun ee ka dhacday soomaaliyey toosoo toosoo isku tiirsadayey xadbatiinni taag daraney taageera weligiine wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha duwashiisiinta ee dowladaha hoose ee koonfur galbeed cabdulahi xaaji maxamed iyana sidoo kale kumadahay mas-uuliyiinta ku hadali munaasabadda hooska labaatilita juun ee laga qawaday baydhaba
afar bedelka dambeena maynan soo kooya xamar oo ka midaayay gobolladii waqooyi iyo koonfur taasoo sheentay calankii wiinayay soomaalinimada iyo dowladnimada sheentay inin la xuso maalintaasay war muhiima u ahayd taariikhda soomaaliyana qiimo iyo qadari weynka leh gaar ahaan taas may muujiyaaseen inay weli soomaalinimadii aan dhimane jarta soomaalinimadii welima dhimane jarta warsheegii taariikhdaana gaar ahaan qofka mabeeray haddii usa taariikhdiisan ka saara naftiisu oo kuwa qab noqon isu hamaray mase mase taariikh ahaan waalidkay awoodyay iyo awoodyay hamareen kuwa qabna haddee may nagaday qof walba ma ogaaga nagade dhallinyarada marka baraarujiyey inay taariikhdiioo baradaan asoosho baradaan halgankiina hamaray ogaadaan fursaddu waxaatoo mayna siyaase idinla ku faa'iidayso la xasuusna halgankiina asmaxamari se la sheegay cabakuudhidhinmakakoyna dhiig badqanaandeedii
xuska labaatii lita juunyaana qeyb kuwa dabaaldegyada lanka talagali toddobaadka xorriyadda oo ku dareeran gudaha dalka